Maamulkii ardayda iskuulka Ilees ee magaalada Beledweyne ayaa deeq daawo ah gaarsiiyay kaamka barakacayaasha ee Gulaabo oo ku yaala xaafadda Kooshin ee magaalada Beledweyne. Dadka barakacayaasha ee ku nool kaamka ayaana haysan goobo caafimaad waxaana jira carruur badan oo ku nool kaamka isla markaana qaba xanuuno badan sida shuban biyoodka iyo duumada. Bedel Cumar Xaashi maamulaha iskuulka Ilees ayaa raadiyo Beelo uga warmay adeegyadan caafimaad ee ay u sameeyeen dadka barakacayaasha ah iyo cudurrada ay ka daaweeyeen.
runtii kaamkaan imaanay maanta kaamkii ugu horreeyey ma ahan waa kaamkii siddeed ama sagaalaad ee aan tagayno Eh, beledweyne kaam ku yaallo Eh, runtii in ilmaha yacni inta badan eh, cayaanada ay cunaan oo kale tusaale ahaan eh, cudurkan loo yaqaan maskuwito ama ya- loo yaqaan kaneecada nooceeda dhediga ah waa nooca saamaysa ilmaha Eh, way u badan tahay inay saamayso sababtoo ah labadii cunug haddii gurigkooda nool yihiin kan ay cunto cudurkii u qaba kanay u gudbin kartaa weeyaan marka insha allahu tacaala haddii la raado kolley taba tiimka kaamka joogana ama bulshada ku dhaqan kaamka waxaan ku dhiirigelinayaa inay aad ugu dadaalaan eh, nadaafadda ilmaha sidoo kalena ay aad macnaha diiradda u saaraan sidai ay ugu fikri lahaayeen caafimaadka ilmahooda insha allahu tacaala caafimaadka iyo xanuunka labadana ilaah ha bixiyo keliya muhiimadda waxaa weeyaan dadaal weeyaan dhammaan eh, tiimka eh, ka socda dugsiga ilays oo runtii ayagan dhabar adeeg iyo weliba eh, markaas dulqaad sameeyey Eh, saakii meeshaan imaaday ilaa haddana taagan inay bulshadooda wax u qabtaan u taagan Qaar ka mid ah dadkii barakacayaasha ee ka faa'iidaystay adeegyadan caafimaad ayaa ka mahad celiyay.
dhalinyaradii iskuulka ayaana soo booqatay meeshan kaam guudlaa baa la yidhaahdaa xarin caafimaad ma qabno annaga mahad waxaan ugu celinaynaa dadkii oo iska daadsan qandho jadeeco jiid ay iska jiraan ilaahay noo keeni sharoobooyinkan hadda annaga waaba mahad celinaynaa oo dhalinyarada aadaan mahad ugu celinaynaa waxaa lii sameeyey daawadii saakana loo keenay walaalahayna waa mahadsan yihiin Dadka barakacayaasha ee loo sameeyay adeegyadan caafimaad ayaa baahi badan u qabay maadaama ay ku soo aaday xilli ay carruur badan la xanuunsan yihiin cudurrada shuban biyoodka iyo duumada.